bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu akhyaartaha wada noola dareertow ha ka dhowaada barnaamijkaana kulunka warsan oo ee barnaamij siyaasadeed inta badan buunoo fiiriyaana siyaasadda soomaaliya hadbumeeliye marohaykii walaagii u sugan ee maalintaas dhiyaayaan un oo qodobadiio oo faahfaahsan dabkana ee dunku dirigayaanna ahsin dhiyaan hamiinnimo khamiisa u jamaaniya ha galanta xarigdaniya keedanta labaatagi siyeedka bili saddexaad sannada lamaada kun kumi isagaalka dhegaystayaal qodobada sheelgadiisa nimaadun barnaamijkaana ka dheegi doontaan hooba adlaga awoodo leh ogolaada maybaa ku mid ah wasaaradda bii'ada iyo weliba duuroogda dowlad goboleedka koonfur orso wasiirje cali isaaq omar oo weheliyaan wasiir ku-xigeen sheeyi weliba agaasimada guud ee wasaaraddaasiyo mayba bayaanga wareegta eroo ha kubiyeenna awaamiir lafadaaw iniyo fuliyaan bulshada ka noola shadiida gobol ee maamul goboleedka koonfur orso isu ku koobaye farsahaafadeedkaas oo nin akhriyi doono wasiirka wasaaraddaasi weliba agaasimijeeya dhegaystayaal barnaamijkaana ka dheegi doonta mayba kaloo dheegi doontaana toddobaad kureed maybaa geekasi rasmean dhaqan galay awaamiirtii iyo habiidii wasaaradda xanaanada xoolo ee dowlad goboleedka koonfur orso taasoo ay tii inid longoorii korna xoolo lahan marsiina waaxda caafimaadka ee wasaaradda dhegeysida rumaysida korte ini afar boqol afartan iyo siyeed neef oo iniska jaraan loogaal iyo weliba eran laka goorii kawaanadii hilibka baydhabo burburkii kureed dadka ka nool deegaanada koonfur orso godobaan beled kunbaydhow iyo aameen hilib badgaba oo caafimaad ee kaasoo laha marsii wasaaradda dadkan iyo quuda dhegaysadayaal warays yasiinku haayna agaasimada waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur orso doctor ismaaciil xasan isaaq dhegaystayaal barnaamijka maamul goboleedka koonfur orso iyo naqadii maamulkii unka horeeyey oo inismali goorseedowka halisoo ku dhalada koraan ashiga faafaaw sida shubanbiyoodkii weliba daawon caloolaga siyeynindhiina dhibaatadii lamaada kuntum iyo toddobaadii ku dhiidii beledkun baydhow iyo weliba deegaanada koonfur orso kaasoo usoo kadhamadaan dad kor an dhaafaw ilaa iyo kun qof dhegaystayaal barnaamijkaanu ka dheegi doontaan waraysii arantaas ka eedan oo idaacadda warsan yeelo weeldhatay agaasimada guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur orso isaaqa mahmuud mursal maamulka gobolka bakool iyo bulshadiisna mayba aan surumayna sidii degmada xudurlunku hirgelii lahay ceel riig ee kiinka horeeyey oo tiibiyey inta taariikhdi loogi hadda bakolun laka faafiyahay waana laka shaaciyahay ku qiibgalowka qof walba oon dhalay deegaanada koonfur orso sidii usu wal-anka darsada lahay iyo geeka ku dhiyi beledkunbaydhow dhegaystayaal barnaamijkan ku dheegi doontaan howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya oo usiina laka bileeriyi doono maamul goboleedyada waddanka booqoogii ku dhiyi geeka beledka xamar ee khasaarahii ku dhaladay maamulka galmudug iyo wasiirka arrimo gudo waddanka soomaaliya oo seedimeeli may shal heleen qodobadaas i qodobo kale oo aana siin qaryaw dhuunsadyaal kulli joobo maybaa ka dheegi doontaana barnaamijkaana kulanka warsan uunimaadu maybaa iska duburiday waana hasiinbiyey waryagaana muxudiin xasan maxamed xusni aanoo dalmarena siina dareerii doon dhiniga sanaadana maybaa kada daayi doonee sanaa gorodka farnya fudud migsarka iyo makiinada miishalgadii doonee maxamuud cali cabdullaahi gaabshaa barnaamijkana isla kasnay kulanka warsan warsan warsan warsan warsan dhegansadyaal henshaal iyo hilow unguraana dhegansadyaal ha ka dhowaada dhegaana dhinigaana hanhaayo intii ana qodob siin kormarina sidii ana ballantay iyo caadaday bahayti halhala iinku fiirsada doontaan walku badan bahasiinka daroo laku yaabay dhegansadayaal qodobkan ka horeeyay idhatiin ku baho wasiirka wasaaradda bii'ada dowlad goboleedka koonfur orsi oo weheliyaayaan wasiir ku-xigeenjay agaasimijey yageeka maybaa si rasmee anshaaciyeena awaamiirda wareegta wasaaradda xukuumadda taaso amaraasa waxaana laka mamnuuca wal kista oo wal an dhimo karo faylahaanta ifayta deegaanada koonfur orsi iyo faydhoosho wareegtadu waxaa ku batay wasaaradda bii'ada iyo duurroogda waybaa saxaafadda an akhriyay agaasimaga guud ee wasaaraddaas maxamed nuur xaaji maxamed maybaana kiiga doonay wasiirka wasaaradda bii'ada koonfur urs cali isaaq cumar oo uu siina sheegay inay bulshada koonfur urs ku rajeeyaw inayo dhaqangeli doonaan amarkun wasaaraddaha ku bahay maybaana wasaarado koonfur urso dhawaantun bahaynahaano awaamiiri shalgadiisan habiyaayaan iyo oseeftana galka kulubeeyaan tan wasaaradda bii'ada iyo duroogda geekanka damboyta habiyadiina agaasimaga guud ee wasaaraddaas nin sheegoy wasiirkana ta'kiidiyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمد بن عبد محمد أنا رئيسنا وزارة الدفاع جوجوكا maanta waxaan isla joognaa wasiirka wasaaradda wasiirka ku-xigeenka inagoona jeedin doona markan waa saxaafada ee mas-uura murtid ka soo baxay wasaaradda ku guddoomiyaasha gobollada baybakol iyo shabeellada hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya og dhammaan wasaaradda wasaaradaha bahda bahawadaagta la ah wasaaradda bii'ada iyo duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya og dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwaan dowliga ahayn ee ku howlan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka iyo duurjoogta og taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya og xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedo soo saaris wareegto awaamiir dulneed wasaaradda bii'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayadoo ka duulaysa waajibaadkeeda shaqo ee dastuuriga ah oo ay mas-uul uga tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo la siinayo ahmiyad gaar ahaaneed ilaalinta deegaanka ama bii'ada iyo heergelinta shuruucda dhowraysa bii'ada iyo duurjoogta islamarkaana fududaynaysa meelmarinta xeerka maaraynta deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddu markay tixgelisay qodobka afartan shanaad ee dastuurka murgaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo qodobka sideetan shanaad ee dastuurka gumulgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo si cad u qeexaya ilaalinta iyo horumarinta deegaanka wasaaraddu markii u caddaatay in la garab maray nidaamka sharciyeed ee ilaalinta deegaanka ama bii'ada baaritaan dheer kadib wasaaraddu waxay go'aansatay in laga bilaabo maanta oo ah khamiis taariikhduna ay tahay labaatan sideeda bishii saddexaad sanadka labada kun sagaal toban in la dhaqangeliyo shuruucda iyo awaamirta hoos qabsan number kow in la joojiyo xaalufinta bacan ee lagu hayo dhirta gaar ahaan deegaanada ay maamusho dowlad dowladda koonfur galbeed soomaaliya taasoo oo saameyn bacan oo nabad guur ah ku yeelanaysa deegaanka koonfur galbeed soomaaliya number labo wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan siddeed tobanka degmo ee koonfur galbeed soomaaliya inaysan ka qayb qaadan karin ka qayb qaadanaynin waxyaabaha deegaanka dhibaateyn kara sida jarista dhuxusha qashinka oo la daadiyo wadooyinka qashinka oo lagu daadiyo wadooyinka suuqada iyo xaafadaha number saddex wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan ganacsatada ku sugan koonfur galbeed soomaaliya in la joojiyay isticmaalka ka ganacsiga bacaha oo dhan soddonka abril wixii ka dambeeya ciddii lagu arko isticmaalka ama ka ganacsiga baco waxay mutaysanaysaa tallaabo sharciga waafaqsan number afar ayadoo iyadoo laga hortagayo saameynta ama raadreebka deegaanka soo gaari karta waxaa la ogeysiinayaa dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba in aan la fulin karin wax mashruuc ah ilaa qofka ama shirkada fulinaysa ay haysato caddayn ama fasax ah waxyaabaha afka qalaad lagu dhahan waxaa ka mid ah clearance certificate oo wasaaradda bii'ada iyo duurjoogta ay siisay number shan sidaas darteed wasaaradu wasaaradda bi-ada ee duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfurta bee soomaaliya waxay kurigelinaysaa dhammaan cid kasta ay khuseyso wareegtadan awaamiirta ah inay sidaa ula socdaan islamarkaana ay fuliyaan una hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda bi-ada ee duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن إيديدا أمها سنتين لما ميرهاي أشرف الجلياش إن برنامج كن إن جيك منو يبقى فدين حفيظ أنا فدين يعني وأنا إن تأكيدا أنا ما ميرهاي إن شاغنا وأمير تقبضي إن وزارة إن بيد يدور بيوتا وأنا واحد نسل جرنا في المركن نكمل ودنكه midig oo fadhiya hiiga oo wasiir ku-xigeenka ii markaasina wasaaradda agaasimisha ii saas dartiya wayba faday ini ana adkaayo nidaamka warqadan bornayt arden warsin afri warsin dulmaray ini la adkay saas sababtoo ah wayba deegaanka iyalu ku hadlay deegaankana wayba kuma suula dhammaanteen lan khaasatan cid goonaya kuma suula ma jirto shacabka iyo dadka dowladda kajara iyo dadka shacabka iyo washal duwan bulshada oo ka dhaga maasa dowlad goboleedka koonfur galbeed dhursheeh ba mas-uuliyadda ku wada saaranta maya awaamiir taabati awaamiir oo si kala goona lingwad maya waa awaamiir hubati wasaarad taasi oo adkeeyaas silin ilaaliya deegaanka deegaanka unu ka noolna kasi kortan deegaanka unu ka noolna inay mayla rahay muhiim iyo inay nadiifadiis iyo mayla rahay iyo iyo jaradee dhuxusho ay geedoo la jaro dhibaato badan inshaana korta xasuusansan walow hadda ka jarna isla waqtigan ka jarna bugiinanin bilaawdi deertinanin bilaawti roobab horlenanin koyan saas dartii hadda kasa kortaan haddii qashinka ama nadaafadda leen ilaalin wayba de lacag koreh shuunbiyood oo linkasoo acute water diyaaraya waa shuunbiyoodkaas oo de lacag kor waybarnu korsheeda kore dhibaatadaas aan dhiin inay nadaafadda la ilaalay ciyaalka nadaafadii oo la ilaalay madi musqulo galaan gacmo dhaqdan lindhaga gacmo maray saabuunka dhaga dambisraka dhaga sababtoo ah waqtiga hadii laka jara xiliyadan oo kale wayba ogaada jirteena sidoo horey sanadii hadaa dhaafaan oo kale aan dilaacayn shuunbiyooda badan oo ku dilaacayn dad badan saameeyeen oo humadda bulshooyinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dhamadeen mise bulshoo meerahay ka dhibaatooyin saas dartiya suliinku hortag wayba faraanah dhammaan dadweynaha ka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed eriyadiya xukumaas maamulaas inay ilaaliyaan nadaafadiyo deegaansho inay ilaaliyaan geedo oo linjarna inay ilaaliyaan meelrahay ku ganacsiga bacooyinka walaa oo inka daromo bacyaalkan hoblah ganacsiga bacyaalkan way buaha hataa even haddii geedka dhiida dhulka ka dhiida way buaha oo aasinta ma-ee war oo kamila ma carada ma-eh waybuaa nooladaas boqol san hadda ku baateen nooladaas dhulkaada haddii guda qashinaliin suuqyaan dhar nooladaas madhamadaas ama xoolaha wayba aamo koran dameeraa irinka looda xoola aamaan hoboola aaman ololadan fadhidaas markin xoolahagiyo ka dhamaado koran si unan ilaalin madan maylaraayeen bacooyinkaas inay maylaraayeen dadka oo walaalahan ganacsiga iyo dhidanfayn inay joojiyaan wadkada ka bedeladaan oo maylaraay laka gaadada kor sokorta la kilida kor walaala kilida kor inay ka bedelaan niyo ganacsigan ilen tan kale bacooyinkaas wayba isticmaalaan raashinka gaadayaan bacdaas wayba ku samaysataa maadooyin oo shabduwan ku samaysta maadadaas wayba kuleel koobka dhida qofka raashinka kuleelka dhacaamay markin dhibaatodaas markan qofka biniaadanka baan kooyo kortay dhibaatooyin caafimaad darra ayaan gudboonaaday koran saas dartiya inimahay bacooyinkaas totally la joojiyey walaa ku dambeeyey soddonka abril ninka isticmaalo korna aan ninka arki korna dowlad goboleedka koonfur galbeed tan oo ganacsiga marka intaan ku bahatan kale way balin baahan yahay dadka oo suuqyada ka shaqaysada sida maqaayadleyda ama meel raay dadka tukaamaleyda leh inay meel raay ilaaliyaan hortiyo qashin hortiyo aan ka diirina ilaaliyaan qashinkan garayaan dadka maqaayadleyda way baa sameeyaan inay alaabti lahaa dhaqwiya oo lagsibay laamaga laamaga cidla malaa way ba hortaawo way buaha way raayeen foolka dhagoy faytaa ka jarta foolka dhagoy faytaaka jarta hore lingari mamaa muhiim oo markan qashanka iyo wasaqda iyo niling araga korna maqaayado hortiyo ka diirtan oo waana diidi meel raay dowlad goboleedka koonfur galbeed waana ka argi doon taasna wayba siin faraansa siin ogolaasay fursad siin siyaase inay caafimaadkii iyo meel raay dadnimadii iyo meel raay siin meelo ku dhaha araga kortaan iyadoo qofba meel raay oo mid meel raay lahaa b laakiin adina wadi dib ka saabtan maydan ekinka jara walaan wal oo meel raay bulshada danka jarto may dhawaata inay horta un fiirin inay saxabar nuuradan saas dartiya way baan baahna inay meel raay awaamirtii oo habati geedka dhaqan geliyi doontaan ayaa meel raay iidan falaak dad wayba atiinhan dowlad goboleed koonfur goboleed bulshada bulshooyinta ka nool wayba dad oo iidan jeel dowladnimada dad iidan jeel meel raay wanaaga maadaama atiin wayba lin baahan yahay inay meel raay walaagasay controlsha suubidan insha allah wayba samay doona meel raay holoyoana dad khaasatan ilaaliya doona jara doonan oo meel dadkii ku seey ah markan haddii ilaahay ar
صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر أولمبيك مول
halow halow aatikow waliba welase harooran arweesow inkukoydba khasaalado dharkiyownay mayba kiingadfaday ii firinjiteerku biyo kuguba bisito kiingadfaday hoo urku taalagay adfadaasa olombik molle ijey yee i anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba wala siisada un lahayn ya alla ilahe amuushaday koobsoy habhaagalqaad hattakijee ibri ii ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh aftiin i mogdana isku halma eh aaran isku dun ewadhii isha baharka hee alafoo adalata iyaanfayla dhalatiiba ariir i langiinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombik atari barfun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma ku dhoma aragii laymiin erohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka labesadaaw isku joogsha i aadishe ugaasa i malaage ulmaada i aaqiliinta lebaskii usudi jareen i shoobing isqabshay anka seeda walaalayaal olombik mool alaabta olombik mool yaalla howal yar siinku aftiinina dhiniga dharka megelka sa-
dhegaystayaal weli mayba ka guda jirnay qiibowgii hore ee barnaamijkaana kulunka warsan qodobka kale ana taasiin qobod u doono mayba nagadey toddobaad kureed mayba si rasmi ah ku dhaqan galay geeka awaamiirta iyo habiidii wasaaradda xanaanada xoolaha oha iyo ini langooriyo korna xoolo haangmarna waaxda caafimaadka wasaaradda hataba rumaysadu kortee dhegansada inii afar boqol afartan iyo siyeed neef oo iniska jadlo gaal i erin laka gooriyo kawaanida hilibka baydhaw burburkii kureed ini dadka aameen hilib bedgabe fiyaw baaritaanna hamari dadkana quudeen waraysi arrintaaska eedan iyo sidii awaamiirta wasaaradda hirgeli iyo geeka hiliblandi baydhawaha martiba mayba kula warqaadnay agaasimaga wasaaradda caafimaadka waaxda caafimaadka doctor xasan ismaaciil isxaaqa maybaana isla warsadeen waryaagaana muxudiin xusni
bismillahi raxmaan raxiim runtii amarkan lasoo saaray oo ay soo saartay wasaaradda xaanada xoolaha wuxuu daba socdaa barnaamijka barnaamij la yidhahdo faydhoorka caafimaadka xoolaha oo loo gol leeyahay sidii bulshada caafimaadkoodu ay u wanaagsan lahayd dhowrista caafimaadka bulshada biniaadanka ayay daba socotaa barnaamijkan kadib inta aan la bilaabin kahor wasaaradda waxay samaysay assessment ama kala qiimeyn guud ay ku samaynayso xoolaha lagu qalayo magaalada baydhabo gaar ahaan degmadan kadib koox dhakhaatiira ayaa waxay sameeyeen sidii faydhoorka xoolaha lagu qalayo magaalada baydhabo sida ay yihiin qaabka loo qalayo meesha loo qalayo cidda qalayso xoolaha caafimaadkoodii barnaamijkaas ayaa dib wasaaradda waxay samaysay marka wasiirka cusub oo haddii lasoo magacaabo inuu isaga barnaamijkaas boorka ka jafay marka runtii barnaamijkaas ayay amarkaas wuxuu amar oo bulshada dan u ah oo caafimaadka bulshada ku xiran waayahay baaris ay ii sheegteen inaad samayseen ama qiimayn ama wax ka ogaansho xaaladda amarka ka hor ma waxaa jiro la ogaaday xoolo qaliinka kawaanada marayay oo dhibaato laga qaadayo runtii waa arrintaas waa iska caddahay sababta waxaa waaye waxaa jiro tan iyo markii ay burburtay dowladda soomaaliya ma jirin dhibaato oo faydhowr ilaalintiis dadka ay samaynayso wasaaradda ay samaynayso ma jirto marka wasaaradda waajibaadka ay leedahay qeyb ka mid ayuu ahaa marka wasaaradda qiimayntaas waxay si si guud ah ayay u samaysay wasiir ka horeeyey ayaa wasaarad isaga la wareegin hore ayaa la sameeyey kadib wasiirka isagana wuxuu sameeyey inuu buurka ka jafo marka dhaqangalka barnaamijka wuxuu ahaa mid quta dheer oo lagu ilaalinayo faydhowrka biniaadanka baaritaankan wuxuu ka imaaday waxaa jiro dad fara badan oo iska xanuunsan oo hilibkii caanihii magaalo laga qaraya qaar kamid inay ku xanuunsan ay dhici karto marka waxyaaba badan marka aan aragnay waaji wasaaraddan ay ay ka saaran tahay dhibaato fara eh, dhibaato kas eh, waajibaad ka saaran tahay marka meeshii ayaa laga qaaday shaqada in la sii wado
nooca xanuunada aad isleedihiin waa laga helay ee xoolaha caanadooda lagu dhibaatooday ama hilibkoodii waxyeelo dadka soo gaartay waa cudurro noocee ah wasaaradda haddii ilaahay haata- haatan ma helin cuduro toos ah oo ay ay ay dhihi karto cudur- cudurdaas ayaa lagu qaaday dadkaas oo xanuunsan ay dhihi karto ma jiro balse laakiin tuhun baa jiri karo oo xoolo xanuunsan imiga laga qalaayo cuduro sababta ah cuduro waxaa jiro xoolahay dadka la qaadaan oo layidhaha zoonosis oo xoolaha midka jiran usoo gudbin karo dadka biniaadanka marka wa- waxaa jiro marka haddii aan laga hortagin waxaa la yidhaha veterinary public health ayaa la yidhahdaa ka hortaga een, eh, dadka inta aan- dadka aysan xanuunsan ilaa wax- dadka waxay cabaan wixii ay cabaan iyo wixii ay cunaan bay ku xanuunsan karaan marka eh, meeshaas ayaa eh, ujeedka uu yahay marka dad oo xanuunsan oo wasaaradda ay dhihi karto cuduradaas ayaa xoolaha qabaan S- ma dhihi karno laakiin waxa weeye ka hortag waaye Eh, se waxaa jiro cuduro oo boros- boros- cudur layidhaha borosolosis ayaa jiro oo dhicsow loo yaqaano dumarka markii curu- cunuga oloosh ku so- soo dhicin karto hilibkii caana ayaa laga qaadaa number one Eh, waxaa jiro oo cuduro kale oo ayaa jalsa t b da oo kale waxaa laga qaadaa xoolaha kuwa xanuunsan caanada hilibka laga qaadaa marka runtii marka xoolaha haddii eh, eh, badqabka biniaadanka caafimaadkiisa waxa weeyaan een, een, waa beedqabka xa- caafimaadka xoolaha waaye marka intaas ayaa muhiim noo ahayd inaan ilaalino taas waaye Ee, marka wixii markaas ka dambeeyey amarkana soo baxay daaweyn ma loo sameeyaa xoolaha iyo baaris amarka ee, ka ka hor waxaa la sameeyey een, een, f- wacyigelin waxaa wacyigelin loo sameeyey ee, kawaanleyda magaalada baydhabo ee, gudiyada gudiyadooda iyo kuwa xoolaha qalaayo waxaa loo waa- wacyigelin la siiyey suga xoolaha ayaa la tagay dadkii xoolaha gadanaya sugleyt wacyigelin ayaa- ayaa la siiyey kadib waxaa lagu amray in x- neef xanuunsan aan la qali karin neef uurey ah isagana aan la qali karin ee, neef aan baari- baaritaan aan soo marin oo wasaaradda dhakhaatiirta aan soo jagarayn warqadiisi wadan ee aan lasoo shaabadayn aan la qali karin wasaaradda markaa soo saartay meeshana waxaa jooga dhakhaatiir markaasi iyagana ee, barnaamijkaasi garanayo oo jaamacada ka soo baxay ayaa meesha jooga marka amarka waxaa weeyaan wuxuu isugu jiraa mid ee, ee, n- n- ee, xoolaha kuwa xanuunsan haddii wasaaradda xanuun ku aragto oo qal- qalitaan loo wado neefkaas waa la reebayaa kadib ee, muddo waa la daaweynayaa muddadii dhakhtarku amro in la qalo ayaa ayaa jirta tusaale ahaan labaatan afarta bishan waxaan aragnay hal neef oo geel ah neef waa ka shakiinay neefkaas baa markaas daraaddeed waxaan sameynay neefkii gaar ayaa loogu reebay sideed iyo labaatan maalmood in aan la qali karin ayaa loo sheegay kowaanleygaas kowanlahaas inuu isun qalin marka haddii la qalo neefkaas xanuunsan dhibaato fara badan ayaa bulshada u keenaysaa marka sidaa- sidaa daraaddeed een, saas way xaaladda ay ku socota waayahay ee, in howlo aad ka wadaan suuqa ee baaris iyo daaweyn isugu jirta ayaa socota ee, amarka wixii ka dambeeyey iyo ka horeyba uu socday ee, manala wadaagi kartaa tirada arrintaas ku howlan ee, dhakhaatiir ee, miya iyo mise dad u tababaran oo oo howlwadaana ah waa mise waa wada dhakhaatiir ku horta markaan kuu sheego neef oo xanuunsan oo maanta la amray in aan la qali karin oo la daaweeyey bari lama lama qali karo muddo ayay qaadanaysaa kaas muddo fara badan ay qaadanaysaa inta neefka eh, daawadu jirka ku jirto lama qalayo waxaa jirto dhakhaatiir oo u howlan eh, jirto oo mana shaqadaas qabanayso eh, ay garanayaan kuwa jaamacada usoo baxay iyo kuwa ta- u tababaran wasaaradda eh, eh, veterinary assistance doctors ayaa jiro annagu hal todobaad ayaan wadnaa shaqadani waxaa u badan magaalada inta badan lagu qalo xoolaha giil ayaa u badan ee maalintii waxa weeyaan soddon iyo shan soddon iyo afar ayaa u badan geela ayaa la qalaa markaan ku dhufno waxa weeyaan soddon iyo afar ugu dhufno waa sad- laba boqol iyo soddon iyo sideed waaye neef geel ayaa maalintii laga qalaa Een, ee Toddob- amarka Haa. oo waxaan ku sameynay geel laba boqol soddon iyo sideed ne- baaritaan maray dhammaantood qalin way galeen kuwo aan aysan galin waa jiri kartaa laakiin kuwan kuwan marsin anaga arigan waxaa weeyaan labaatan iyo shan ayaa u badan labaatan iyo shan labaatan iyo afar labaatan iyo lix maalintii haa waxaa jiro koowaneed qaar ka mid a inta shaqada ay socoto inay la dhuuntaan ay jirto ay dhici karto qaar ka mid a Eh, laakiin wixii anaga si saxma u sameynay waa labaatan iyo shan maalintii waa boqol haa boqol toddobaatan iyo shan waay een qalin galay waay kuwa oo lo-da u badan magaalada dadkeeda inta badan ma qala- ma qashaan afar shan saddex meelahaas waay marka waxa weyn labaatan iyo sideed bay ahayd een, ee, ee, iyadana haa lo-da toddobaadkan haa marka marka la isku dhufto halkan toddobaad waxa weyn afar boqol siddeetan iyo s- afar boqol ee, afar boqol afartan iyo sideed neef ayaa gacanteena soo maray oo wasaaradda qalina galay waa kuwaas marka runtii barnaamijkan ee waxa weeyaan barnaamij wasaaraddu ay u gul leedahay waa in faydhowrka bini aadinka waay waxay u baahan tahay in dadka wasaaradda ay kala shaqeeyaan nidaamkan se loo ilaaliyo faydhowrka guud ee bul- bini aadinka Een, marka amradaas way socdaan insha Allah.
wa- suuqan booqday waxaan arkay laba qaybood qayb eh, waxaa la ii sheegay xoolaha la baaray ee shaabadda lagu dhuftay in la geeyo macnaheedana ay tahay kuwaas in kuwi- qofkii qaliin rabana meesha uu kala baxayo kii kale oo eh, u baahanna meesha dhaqaal ka iibsanayo marka laakiin qaybtii kale oo suuq weyne caadiga ahaa xoolaha waa la iska keenayaa marka sidee lagu kontaroolaa qaybtaas kale oo caadiga ah ee suuq weyn ah ee xoolahooda calaamadna lahayn sidee lagu kontaroolaa neefka ka soo baxayo ilaan qofka intuu tegi karo wuu soo iibsin karaa mise qaab loo ilaaliyaa jirta
runtii waxa weeyaan dad- xoolaha qaliinka loo wado magaalo lagu qalayo ama kale kuwa amuurta ama kale tacasiyaha loo wado dhammaantoodii waa seem mid kasta oo la gowracayo waa la calaamadaynaya qofaa u taagan kuwa kawaanleyda ah ayaga waxay sameeyaan marka way isku soo dardaraan dhammaantoodii way isku soo dardaraan wakhti ay leedahay afar saac shan saac waa is- waa- waa diyaar meel bay ku xareeyaan ariga ayaga inta badan way dhaqaaqaan qof baa u taagan iridda u taagan haa irid qof u taagan qofkaas wuxuu samaynayaa neefka ku jagaraynayaa oo caafimaadkiisa ilaalinaa warqadii qofku qaadina ayuu siinayaa sidaasuu ku dirayaa lo-da ayadana meel bay banaanka la keenaa sidaasay ku wadeen shaqada marka iskumu ismu- iskumu qasan kuwa qaliinka banaanka la keena kuwa ee, kuwa kalena waa iska joogaan marka qofka oo dhakhtarka ah asaga shaqadiis waxaa waaya ilaalinta caafimaadka le waay neefka xanuunsan qofka gadanaya oo xanuunsan Eem, isaga kuma amra ha gadan ma dhahayo laakiin isaga marka loo keeno markaas shaqiis qabsana waa intaas waay Ee, muddada aad saacadaha aad shaqaynaysaan iyo waxaad iga warantaa qalabka aad ka howlgashaan ee, ee, intuu la eg ee saacadaha shaqadu waxaa weeye la- hal saac wixii ka bilaawda ilaa iyo labaiyo tobanka duhurnimo ayaa ayaa shaqadu soconaysa inta inta uu shaqada suuqa xoolaha waa waa la shaqaynaa ee qalabka waxa weeye dhakhtarka wuxuu samaynayaa xoofka ee, neefku palbation ku samaynaa wuu- wuu wuu tataabanayaa een, wuxuu isticmaalaya haddii temperature uu isticmaalaya thermometer ayuu isticmaalaya laba jeer waa la ee, waa waa la baaraa marka neefka ee, intaan la qalin iyo marka la qaloob inta aan la qalin waxaa fiirinaya physical ahaan ayaa loo- ayaa loo fiirinaya ee, ee, qanjirihiisa la fiirinaya iyo- iyo thermometer la isticmaalaya kadib marka la qalo kubacda neefku ee, dhakhtarku wuxuu tagaya meeshii xoolaha laga qalay neefka iyo wuxuu ku- ka fiirinaya ee, beerkiisa iyo sambabkiisa intaasuu fiirinaya marka shaqada hadda waxaan aad u samaynay annagoo tan oo guud ayaan samaynay tan kalena waxa weeyaan ista istaban ayaan ku soconaa marka waa sidaas
dhegeystayaal weliba mayba guda jirnay qiibowgii lama nuske ee barnaamijkana kulunka warsan haatan qodobkaasi maqon mayba nagada doonee maamulka koonfur ursiya nagadii maamulkii koorey oo in ismali koorseedowka haliso ku dhalado karo cudurada faafa u sida shubanbiyoodkii iyo daacunqaloolaga si markaas lunku taxadira dhibaatooyinkii hamari sanadkii lamaada kun tumi iyo toddobaadii sanadaas oo dadku badan kun qof yoon amuudeen shubanbiyoodka haddaba waraysi dhiniyo badan daaraw oo ka eedan diyaargarowga wasaaradda caafimaadka waa ku markale muxudiin xusni oo la wargaaday agaasimiga guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur warse isaaq mahmud mursal
bismillaah alxamdulilah weli muxdiin waa mahadsan tahay xilliyada jiilaalka ama xilliga jiilaalka da- dadaalka wasaaradda caafimaadku ay wado Een, waxaa ka mid ah eh, runtii een, xilliga jiilaalka waxyaabaha calaamadda ugu horeysa oo oo runtii jira waxaa ka mid ah in biyari ay soo baxdo biyaridana ay ka mid tahay waxyaabaha sida gaarka ah een cudurro safmara u keeni kara oo ay ka mid tahay cudurka shubanbiyoodka la yidhaahdo iyo cudurro kale runtii nafaqo darada iyo ay ka mid yihiin sidaa darteed marka wasaaradda markasta waxay si gaar ah ugu taxdirtaa een xilliyada oo jiilaalka iyo xilliyada biyaridu ay jirto hadda gaar ahaan koonfur galbeed markaan ka hadlayno waa da- wasaaradda dadaalo badan ayay wadaa oo xiliyadan aan aan rabno inaan uga hortagno w- waxyaabaha dhici karo ama dhibaatooyinka oo xiliyada xaaladaha degdega een- een aan u baahannahay inaan u diyaargarowno maxaa socda marka hadda een waxaa socda dadaalo kala duwan oo ay ka mid tahay een wasaaraddu inay diyaarisay een tiimam la yidhaahdo tiimamka ah, gurmudka ama ka jawaab celinaya xaaladaha degdega ah oo ay ugu horeyso runtii een in tiim kasta ama gobol kasta tiim gaar uu leeyahay een waxaa ka mid ah sidoo kale in la diyaariyey dawooyin oo la geeyey gobolada sida baybakol warshabeelle een waxaa kaloo ka mid ah in runtii dadka lagu baraarujiyey loo sheegay inay u diyaargaroowaan lana kaashanayo hay-adihii samafalka oo wasaaraddu sidii tooska ula shaqayn lahay maamuladii kale oo runtii eh, arrintan ay qosaysay sida maamulka arrimaha gudaha oo kale een iyo wasaaraddii oo runtii een- een mar kastaba een ay u diyaarsatay wax la yidhaahdo eh, surveillance system oo micnaheeda ay tahay in ribood lasoo diro haddii tuulo mase degmo ay ay soo ribood garayso qof shubmaayo mase qof cudur qaba cudurkan oo ku cusub eryadii in la dabagalo haddii shan qofood ay yihiin in la yidhaahdo wax verifications dad- dadkan noocyada ay yihiin cudurka ah, shubanka hadduu shuban jiro noociisu waxyaabaha u ekaan kara mase cade- case definition wax la yidhaahdo oo sida cudurkan calaamad uu yeelan karo loo loo nisbayn karo inuu yahay ayadoo shaki ay tahay laakiin shakiga dhinac loo nisbayn karo iyo baaritaan in la sameeyo intaba hadda maadaama eh, aad i sheegtay in barnaamij oo looga hortagayo khatare imaan kara sida eh, cudurro dilaaci kara shubanka iyo daacuunka sidii hadda kor dhacday oo kaleba eh, wax kiisasama la arkay oo shuban ha ahaato nafaqdara ha ahaato maxaa la arkay oo barnaamijkan keen Een, ru'aantii koonfur galbeed guud ahaan waxay ka mid tahay een, meelaha ee, la yidhaahdo hotspot ama meelaha cudurka uu ku badnaan karo haddii uu dhaco soomaaliya guud ahaan Een, way jirtaa riboot oo kala duwan sida afgooye een, bokool oo runtii eryooyinka qaarkood ah baydhabo oo dhowr jeer ah een, yaa jira riboot oo runtii een, een, hadda markaan ka hadlayno january oo kale maraa la arkay ilaa iyo dhowr iyo sideed kiis oo baydhabo la ke- tacaashay inay xakamayso cuduradii runtii safmarka ahay oo daacuun oo runtii annagoo waa aragnimo badan lahayn aan aan la tacaalnay wixii aan kasoo baranay yaa waxaa jirto ma ogtahay in waxaan loo diyaar garoobo ayaa waxay ka mid tahay een, capacity iyo dad badan oo loo tababaray runtii magaalooyinka iyo gobollada daadsan oo hadhowdii in la waco lasoo shaqogeliyo keliya u baahan Een, laakiin maadaama ay baaxad weyn tahay oo eryooyinka qaarkood xitaa aanaan annaga xukumin ma dhihi karno waa ku filannahay laakiin waxaan rabnaa inaan at least een, aan u diyaargarowno u diyaargarow waxaa ka mid ah inaan xarumo diyaarino waxaa ka mid ah in ii sheeg een, een, een, waxyaabaha nadaafadda biyaha lagula tacaalayo oo kale aan diyaarino Een, wax salka ku hayana runtii cudurka shubanbiyoodka waxaa ka mid ah biyarida oo salka ku haysa ayadan nadaafad darro oo dhinaca biyaha ah haddii aan hal loo helin cudurkan xitaa inuu soo noqnoqdo oo muddo uu jiro mar kastaba yacni calaamad bay noqonaysaa baydhabo oo kale waxaa degan kumanaan barakacyaal ah ilaa dhowr boqol oo xero oo dad barakacay degan yihiin oo ku yaallo marka sideed uga howlgashaan wasaaraddiina Een, eh, waxaa een, dhinaca caafimaadka waxaa jirto runtii een, een, dadaalo si gaar aan u sameyno dadka barakacyaasha ayadoo keli loo maraynin habka loola tacaali lahaa shubanbiyoodka waxaa jiro een, shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya xarumaha een, een, xerooyinka qaxootiga een, oo runtii maalin kasta la tacaala cudurada yani bukaan socodka uu qabi karo noocyadooda kala duwan oo runtii iyo in ay riboodkii ka keenaan marka qaabka aan u shaqeyno waxaa ka mid ah in in ilaa iyo dhowr iyo toban tiim oo runtii tiimkiiba cover gareeyo ilaa iyo toban iyo laba i d b iyo meelahaas cover gareeyo mase halkii xarunba ay ay daweyso ilaa iyo tobaneeyo i d b Een, marka intaasoo i d b iyo xarumaha een, een, een, aan ka dhex eh, s- sameynay xarumihii i d b da dhexdooda ka shaqeynaya waxay mas-uul si gaar ugu yihiin inay la tacaalaan een, dhammaan baahiyaadka caafimaadka gaar ahaan haddii shuban uu dhacna waxaa waaye meelaha ugu horeeya la keeni karo waxa waaye xarumahaas ayagana waxay usoo diraan een, meelihii looga talagalay si loo sameeyo isolation sax ah iyo runtii in annagana naftigeena si gaarna uga taxdirno maadaama meeshaan ay tahay een, meel islaamis mase isku raran ah oo markaasi haddii cudurka uu ku bilowdo aanan la xakamayn karin yaa waxay shaqaalaha ka fikiraan markastaba buraarujin in la sameeyo dhexdooda in la waco guddi loo sameeyo in biyaha nadaafadooda lagala hadlo nadaafada deegaanka lagala hadlo in isheeg qofka marka lagu arko immediately in isheeg la keeno goobaha caafimaadka si aanan qofka wax u gaarin ama si aan u dhimanin waxyaaba la daweyn karo marka waxyaabahaasa hadda dadaalada ka mid ah iyo in haddii incase ay wax jiraanna xarumihii bay dhaba diyaar yihiin oo markaas la keeni karo xilli kasta habeenii maalin ugu dambayn degmooyinka ama magaalooyinka koonfur galbeed ku yaala ee dawooyinka aad geyseen iyo shaqaalaha aad u dirteen ee diyaargarowga loo galay mana la wadaagi kartaa
aada u mahadsantahay muxudiin horta dadaalada waxa ugu horeeya la sameynaa waxa waaye daawo in la geeyo shaqaalaha waxa waaye shaqaalaha isticmaalna waxaa jiro shaqaale la yihahdo regional iyo district health teams oo mar kastaba aanan la dirin oo meesha deegaan u ah iyo waxaa kaloo jiro in hay-adihii samfalka ama caafimaadka ka shaqaynayo oo shaqaalahooda aan tababarnay wasaaradda mas-uulka tahay inay diyaar ku yihiin marka waxaa ka mid ah in gobol ahaan markaan ka hadlayno gobolka bokool oo kale xudur inaan geynay dawooyin shaqaalana ii sheeg ay diyaar ku yihiin daawadana ay keedka nooga jirto gobolka baay oo kale baydhabo diyaar bay ku tahay daawo badan aan ku haynaa ilaa iyo gobolada aan u diri karno waxaa kaloo jirto in ii sheeg dawo hay-adaha samafalka naga caawinayso aanan u diri aan u dirnay ii sheeg qasxa dheer oo kale diyaar ay ku yihiin buurxa kaba oo kale haba yaraata ayagana diyaar ay ku yihiin laba shabeelle marka laga hadlayona ay jiraan marka iyo afgooy iyo iyo baraabo oo kale markastaba diyaar ay ku yihiin dawooyinka intaas yaa waxaa noo sii dheer in ii sheeg la wici karo shaqaalaheena meel kastoo ay joogaan haddii la dareemo inay inay shaqada soo galaan habeenkii mise maalintii marka la arko
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa daaynayn haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makaanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraw haba yaraato magafu ilow waliga alay hata fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka maay shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray maay dhibta ihaysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah
dhegeysiday weli mayba la dareertay idaacadda warsan mawjadii f m c tan isiyo dhibiisan lama mayga hertis mawjado gaagaaban iyo aalada life streamka guud ahaan ku dhugunsada kortaanka caalamka barnaamijkana kulunka warsan wo dhibooyinka dambooyiyaha wada deerohayna dhegeysiday yaalla qodobkaa taasin dareeroona maybaa nagaga doonay maamulka gobolka bokool iyo bulshadiisiya maybaan surmeena sidii degmada xudur lunku hirgeliilahay ceel riige eh kii inka horeeyey oo tiibya eh inta taariikhda la ogya hataba kulung la kashaaciya u ku qiib galowka qof walba oon dhaladii deegaanada koonfur orso sidii uusu walanka darsada lahay ya ku dhiyi beledkun baydhawmay baana ku hadaleen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur orso in iska jara wasiiri iyo weliba xildhibaana xasan balaag oo hay xildhibaana ku tirsan baarlamaanka koonfur orso deegaan doorashadiisna ee gobolka bakool iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta caligeney iyo meelu ku hadaleen oo bulshadii meelaha ku qiib galina in sheegeen kaalintiyo ku qaada doonaan hata badhatiin ku bahoy walyar oo tilmaamo aftareed aadaan walayeena qofka qaraabada eh mase cayaalka eh mase unaniyahayno mase unuba dhalni ama asxaabee waliha tarsadayba la dhammaadiyo hooba dhammaata lankaska walayaad helo korta iyo garantaan deeras taas dartiye anta geeg walidka ku dhawaaqay naftaho iyo garantaan deeras taas dartiye anta geeg walidka ku dhawaaqay naftahooba nagaba contributionka aan anta ka darsada fadi wala nagada doone hoob ilaahayda ballaha dareerta shan boqol doolara dhiibee ka darsada ceelka walaana billaha dareerta ngari madi hor waa hormariya karhaliinka hogabay yaan aalaya karxijiidiya bali hor hortiimageedi ha isina daayteen yeena meelilaha jamarsi ilaahay hobeer tan hato leedohay hadan tan hadeer qiibtasa ku biyo doon hoob ilaahay yar een ceelkan leyna ee walaa kalena ninku baahdoona ani intay ilamade boqolba ku jeed umatanba angnaxaasore koonfur galbeena angnaxaasa ini walkusuubi doonanga qaawiya wobinaayar marka wali fada faday anoha dadka ka fududaadayo meleray muddo horan inti lii amar saninka dhawaaqla in erna ini lankas inti intaha sulma ooba horan hadaliina haata ada tara meleray qiimagaasa biyo kor culeys male tan lamaad madba meel la surma masaxafladan la iska koy wali leray jaaliido banaanka ana jaalido banaanka jiro lambaahiya magaaba mayna ninka baahanayne lan labaatan kun doolar biil sheegay salariga masamshaarku sagaalnaw ay ido tuma ila ma kun ku dhiiba biil biilka naga dhiiba wala cayaalku sa dugsiga ka jeeyo shan kun shan kun eta haa musu baawar kara haw sa kun eta labaatan is afartii iska tatara meela boqol doolar nan herti bal uska siyaa wadana uni erin gabnan do gabnan gaal gabnan erin gabnan mi miskin gabnan gaalada kornan wali gabeen may hayd walaa heeso culmaa dadka bulshada waleeray hebrow sheekh hebrow waleeray hees hebelay dembe mahayn walaga beto hadda lamaada bir dhigaaga ka dhiyaasi mary lan dambe geeshi leela lan shee lihaad iyo ka dhisi munkar maya taawaye wali taawaye wili lihaad kayna kasu koran boqol leela ma dhisi salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh asaara hanuunka dhiyaan kaasatan hadamin leeray sakaraad hadam saar dhamangal ngaray hadan marka qofka madisaarka kadhii burri aray rooray duurka galay dugumi galanti jiray besho masahabiyaay kowsuuna dadkale aragaay geekaato koy saara kadhiyaay waa weeray rooray dudumisaray dhadhamasisheeni mudan aniin hataa wal nyankeeno bilaawayda macnaa jambe eh ini adan ta fadhiida oo lan shan boqol sheegi mise laba boqol sheegi mise boqol sheegi inaad reerku etame hal doolar ku qiimo badanta labaatan malyan oo doolar aad adduunka ka haysto ku qiimo badanta xaqiiqadaasan sheegay maxay macnaaje sun ogna dhalinyaro wadeetiin meelaray kan ka dhow an ka dhow jaamacadaha taa dhamaay dhalinsha ii seeftiisa diyaar leeya may ka gooyaseen ilaahay kiin barakay ha hada gabta sadaqada magalaasa yaraan magalaasa halka ilamaada jidata hamar hata ku dhisan hal doolar ku dhiso dalkaa leeday walaa laka suubi adii baa dhagahay hal doolar ilama doolar iska dar le labaatan iyo shanta iyo boqolkii tobanka dheere insha allah ayadan maasante
معي مشروع هو شغادون اورجانيزيشن وكان يراو معي هذا وزير بيلوم وزير تمرت خيرات بيا انا داها ولي او والله هي كان طلب والله بركي اذا فرح سنه ini oo shaqadii uu lahaynay gees dhalinyarada oo ururka dhalinyarada weydo oo oo sukaala lahayda si deegaankan boqol walba wada faday oo biyi dhalinyaro faday marka insha allah wasaare ahaan unay bala qaadanay insha allah in guddiga oo oo shaqadoon insha allah inuu xafiis qaadi doona lii wasiirka insha allah intaan ku tabiiray wasiirka la hadlay marka insha allah may ku qaadana ini oo oo ama qindhay balan inuu shaqaas dhawaa insha allah ya bala qaadan wali walbada oo wadan nin waa yaa meel raasiya ياخذ القرار ان شاء الله تنكر هذه جاسم هو هذه جان كريكو كل برميل انا كريكو كما كي او ولا هي سامر بقول داي لا لا كثير يوم كنت تكون بلا وجهه بقول لك كده لكن دي ياخذ رو انا نفسي ما كده بيلو يوكو لا وغير بعد لكن ما يبقى لا راي دكتور عتيب او زي ديغان كان غير بنو دكتور انت كوينا بقول لك ما يبقى لنا ini deegaankan reer koonfur galbeed ini wadii oo layska tara korna ka masaakine haaday kan curyaanka haaday meel biyo iyaa lahaaday meel iskool aqoontay ini oo dhan laysku wacyigeli oo bulshada lagu guraaji marka shaqadoo meeshaan dee shaqo fayda oo barnaamijka kadaayasho mudan oo leh ini dadka waa layska tara koraan in jiro hayna iyo dadka gacantii oo suubsa koraan marka insha allah umeyna maylana wasaaradahaan oo bilaaya insha allah lafadheedana دكتور عم يقول لي أصلا تقع بقالة أو وزارة دولة الخيرات بيها إن شاء الله موقف يرد وأنا وفرنا يوم أنا كل قيد دراهم ونين كل هذا أنا والبرنامج كي أتوب دائما
degeystadayaal barnaamijkii kaana kulanka warsan oo uu nimaadu waxaa ka qaadanayay qodobo eedan badan oo yo ku mid ahayeen awaamirtii iyo geeka hasaartii wasaaradda bii'ada iyo weliba duurroogda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya dhegaystayaal barnaamijkan oo uusa haskada buridi waa naasiibiyi muxudiin xasan maxamed xusni aan oo dalmarena siina dareeri ayidiniga sanaadan niiroogi maxamuud cali maxamed maxamuud cali cabdulaahi gaabsha intaha kaaf meenaan inta barnaamijkun koolato reedanka kulamadoon maybasin kutabadoona ee heestii qaaday abwaanka jeertina saaray idkana kalari waan kala maani haysta maxamuud xaaji maxamed farash inta barnaamijkun koolato reedanka kulamadoon suraano hiraabtani ee taho adheeroo bahamiin fay habari galaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu